wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya nuura mustaf mukhtaar ayaa soo xirtay imtixaanka dugsiga sare ee dalka imtixaanka ayaa muddo toddobaada ka socday gobolada dalka iyo gobolka banaadir wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya nuura mustaf mukhtaar ayaa ka warantay xiritaanka imtixaanka dugsiga sare ee dalka waxaa mahad iska leh alla subxaana watacaala oo si nabad ah noogu soo gebagabeeyey imtixaankii qaranka ee dugsiga sare fasalka labay tobanaad sana dugsiyeedka kaasoo maanta kasoo gebagaboobay si nabadana ku dhammaaday dhammaan dalka oo dhan waxaan marka hore hambalyo u direynaa dhammaan ardaydii soomaaliyeed ee maanta imtixaanka uu soo gebagaboobay waxaan la qaybsanaynaa farxadda ayaga iyo waalidiintooda iyo maamulada dugsiyada iyo macallimiintooda intaba waxaan la qaybsanaynaa farxadda si nabada maantun imtixaanka ugu soo gabagaboobayna waan ugu hambalyaynaynaa jawiga imtixaanka waxa uu ahaa mid degan oo aan wax badan oo dhibaato ah dalkoo dhammaan uusan ka jirin waxa uu kusoo dhammaaday imtixaanka si nabada ka muuqday ardaydana waxa uu ahaa mid aad loogu riyaaqay wada shaqaynta ay la sameeyeen bahda waxbarashada kormeerayaasha ama cidda ka shaqaynaysa imtixaanka iyo booliska soomaaliyeed oo ka shaqaynaya amniga imtixaankuna wax u ahaa wax wax aad loogu loogu riyaaqay ardayduna xaqiiqatan waxay ahaayeen dad ee ka muuqatay kalsooni diyaargarow fiicanna uu ka muuqday sidoo kalena ay ka muuqatay inay u diyaarsan yihiin inay ku guulaystaan imtixaanka sida aad la socotaan imtixaanka waxaa laga galay soddon iyo lix deegaan baa laga galay oo dalkao dhan ah markii lagu daro gobolka banaadir lix iyo sagaashan sagaashan lixdan iyo sagaal xarumood oo dalkao dhan ah baa laga galay gobolka banaadir oo isagana sidoo kale lixdan iyo sagaal xarumood ah baa laga galay intabana imtixaanka waxa uu kusoo dhammaaday si nabdoon ma jirin wax carqalad ah dowladda soomaaliya ayaa sanad waliba qaaday imtixaanka fasalka labiyo tobanaad ee dugsiga sare ee dhammaan iskuullada dalka